maalinta caalamiga ee deeqbixinta dhiigga waxaa la xusaa afar iyo tobanka bisha juun sannad walba markii ugu horreysay ee dhacdadan maalintan lagu xusayo waxaa lagu qabtay sannadkii labada kun iyo afartii iyadoo ay agaasimeen afar hay-adood oo caalami ah kuwaas oo kale ah hay-adda caafimaadka adduunka bisha cas ururada caalamiga ee dhiigbixinta iyo hay-adaha caalamiga ee dhiig shubista balse maalin caalami ah sannadkii labada kun iyo shantii waxa uu aqoonsaday hay-adda caafimaadka adduunka in la qabto afar iyo tobanka juun sannad walba ujuudka maalinta loo xusayo waxay tahay in wacyigelin ee guud ahaan sare loogu qaado sidii dhiigga lagu keydin lahaa laguna mahad celin lahaa dadka dhiigga bixiya kuwaasoo noolal badbaadiya xili walba sannadkan halkudhigga dhiigga maalinta caalamiga waxay tahay bixi dhiigga bixi dheecaan si noolal aan u wadaagno waxaana looga gol leeyahay mar walba badbaadinta bukaanada dhiigga u baahan iyadoo la bixinayo dhiig deeq ah ama ee wax lacag lagu qaadanayn dalkeena nidaamka deeqbixinta dhiigga ama keydinta dhiigga waa mid aan horumarsaneyn sidoo kalena shacabka si weyn uguma baraarugsano bixinta dhiigga in noolal loogu badbaadin karo sidaasi darteed waxaa loo baahan yahay wacyigelin guud in bulshadu qaybaheeda kala duwan loo siiyo si looga qayb qaato horumarinta iyo halista dhiigga ku filan goobaha caafimaadka in laga heli karo iyadoo si lacag la-aan ah loo shubayo dhiigga waxay idaacaddu waamo ay ku booqatay xarunta shaybaarka guud ee isbitaalka degmada kismaayo maxamuud abshir xasan oo ah madaxa shaybaarka guud ee degmada kismaayo wuxuuna uga warbixiyey idaacaddu waamo sida ay dhiigga u bixiyaan bulshada iyo caqabadaha ay kala kulmaan dad baa idiin keenaana noo baara aada u fara badan annaga waxaan ognahay inta badan dadkaas saa u fara badan inaan laga helaynin dhiiggan sababtoo dhiigga sidaa haddaba u sheegtay soomaalida keliya ma ahae qaarad ahaan africa waxay u badan yihiin oo balaaska marka maadaama balaaska aan u badannahay minuska waa wax aada u yar taa darteed waxaaban samaynayba inaan kaydinno dadkii magacyadoodii laba waxbaan kaydinay dadkii magacyadoodii iyo nambaradoodii waan kaydinay waxaan kaloon kaydinay laba dhiig ama saddex unit oo oomaynaasa saa uga jawaabno xaaladaha deg dega ah ee markaa yimaadaan isbitaalka weyn ee degmada kismaayo inta badan waxaa imaadaa bulshada ku nool deegaanada hoostayga degmada kismaayo oo iyagoo haddana haysanin goobo wax caafimaad ah ayaa loo soo qaadaa halkan adeegyada dhanka gargaarka deg dega dhanka dhiigga markay yimaadaan sida loogu talagalay ma u helaan bulshadaas meelaha fogfog ee ka imaanayo oo hadda isbitaalkan imaanaya horta alxamdulilahi sidii hore hadda ma jirto xarumaha a sheegtay yontoy goobweyn meelahaasoo dhan dowladda wasaaradda caafimaadka wax badan bay ka qabatay waxaa loo sameeyey ambalaasyo ambalaasyadaas waxay soo daadgurayaan wixii ayna qaban karin m c hjyada loogu talagalay meesha laga furay xarun meelahaasoo dhan waxaa laga furay xaruuno m c h xitaa istanbul baa laga furay xarun m c h oo ay gacanta ku hayso wasaaradda caafimaadka meelahaaso dhan waxaa yaala waxaa jooga ambalaasyo loogu talagalay ambalasta marka waxay samaysaa gabadha meesha ku dhiigbaxaysa ama ku umushay ama umusha ka hor dhiigbax bilowday ambalasta lagula soo cararaa isbitaalka la keenaa annaga marka waxa ugu horeysa tallaabada ugu horeysa isbitaalka uu qabta waxaa weeyaan inta dadka relativekii ama dadka qaraabada ehelka dhiigga u shubi lahaa laga helaayo inaa annaga wixii dhiiga oo qofkaas bukaanka uu u baahday aan sii siino suusan nooga bixin si aan ku badbaadino marka waxa ugu horreeya aan anaga qabanno waxaa weeyaan badbaadada qofkaas meeshaa fog laga keenay yaasiin aadan yuusuf wuxuu ka mid yahay dhallinyarada dhiigga shubta oo aan kula kulmay isbitaalka weyn ee magaalada kismaayo wuxuuna ka hadlay sida uu bixiyey dhiiggiisa isagoona dhallinyarada ugu baaqay in ay shubaan dhiigga kadibna qofkii aan maarataye n niyeystay inaan dhiiggayga ku sadaqaystay oo isku dhiigaan noqonay marka saas daraaddeed dhiiggiina waa maarata oo ku sadaqaystay alxamdulilah maasha allah bulshada soomaaliyeed khaasatan dhallinyarada waxaan leeyahay dhiigga hala sadaqaysto dhiigga wax la sadaqaysto waxa ugu muhiimsan maarataye dhiiggana maarata yowmul aakhira qofka muslimka ah ee dhiiggiisa sadaqaystay qof muslim walaalkiisa ugu deeqo waa wax aada u muhiim ah waxyaabaha la sadaqaystona ugu muhiimsan yahay oo maarataye uu number kow ka yahay marka waxaan leeyahy dhalinyarada khaasatan dhiiggiina habakhaylina dhiiggiina maarataye muslimiinta maarata xanuunsanaysa dhiigga ugu deeqa oo dhiigga ku sadaqaysan leey nabadoon axmed waa wakiil ka socda hooyo soomaaliyeed oo xanuunsan oo laga keenay deegaanada hoostaga degmada kismaayo taasoo dhiig la-aan loogu sheegay balse hadda ay heshay dhiigga ay u baahneed wuxuuna idaacaddu waamuga warbixiyey sida ay u heleen dhiigga isagoona bulshada soomaaliyeed ka codsaday in mar kasta ay booqdaan isbitaalka oo ayna shubaan dhiigooda si ay u badbaadiyaan bukaanada ku sugan isbitaalka isla markiiba gurmud deg deg baana loo sameeyey dhiig baana la siiyey oo emergency ah isla markiina annagana dhiig kala dad kalean keennay sidaas darteed dhiig badan baan shubnay haddana maamo kaloo waayeelaan keenay sidoo kale iyadana emergency ah shaqo wanaagsan baana loo qabtay dhiig badanna maarata annagana insha allahu tacala annagana ku shaqaysanay howl weynna maarata isbitaalka nagu qabtay aad aad baan ugu mahad celinaynaa wax kale aan ka fahamsanay maadaama qofkii aan keenay emergency u yahay oo qof dumar oo aad u dhiig bax u yahay oo isla markaasna intaan dad magaalada aan ka raadiyo aan lagu simi karin waa lii caawiyey dhiig emergency waa la ii siiyey isla markii kadib aniga marka ayaan ayaan dad keenay dhiig laga shubay marka waan soo dhaweynaa runtii aad baan soo dhaweynaya maya ilaa hadda weli waxa qabad waxaan uga baahnayn waa helnay waxaan dhahnay gabadha dhiig baa u baahan tahay emergency ah noogu shuba isbitaalku waa na caawiyey gabadha waxaa laga keenay buulaxaaji tuulooyinka magaalada buulaxaaji oo siddeetan kilomitir magaalada kismaayo galbeedka ka xigta ayaa laga keenay gabadhaas wallaahi gabadhii ayada ahayd laba kun oo dhiigaa lagu shubay maasha alxamdulilah rabbilcaalamiin daawooyinna way u baahatay isbitaalkana wax weyn buu u qabtay ummadda islaamka ama bulshada waxaan la wadaagayaa runtii maadaama isbitaalka kismaayo uu shaqo badan u hayo dad badan oo duruufaysanna isbitaalka la keeno in ay ku tabarucaan dhiigooda ay sadaqaystaan ayaan ku baraarujinaya dadka ugu dambeyn mid ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayaa wuxuu warbaahintu uga warbixiyey waxay diintu ka qabto in dhiigga lagu sadaqayso dadka u baahan in lagu shubo dhiigga hantiduna maaha juzu ka mida biniaadamka waa wax banaanka ka ah markii la yidhahdo marka biniaadamkan hala badbaadiyo oo naftiisa ha lagu badbaadiyo dhiig qofkii wuxuu bixinayaa qeyb jirkiisii ka mid ah marka saas waxay u noqonaysaa dhiig in la sadaqaysto ama la bixiyo min afdali asadaqaat sadaqooyinka ama waxyaabaha zakooyinka la yidhahdo zakaadka la baxsho kuwooda ugu fadliga badan ama ugu sarreeya ayay noqonaysaa nabiguna sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi fi kulli rabtin fi kulli kabidin radbin sadaqa beer kastoo qoyan waxaa ku sugnaata sadaqo iyo ajir baa ku sugan haddii aad beer ilaahay abuuray aad xayawaan ha noqdo ama bini aadam ha noqdo xayawaankii markaas nebigu ka hadlaya sal alayh wasalam sidii ninkii reebaadiyaha ahay ee ceelka biyaha ka cabaayay ee arkay yacni eyga ooman ee meesha taagan ee carabka laalaadinaya ee inta kabtiisii ta ta bixiyey uga shubay biyaha ee u dhigay siiyey ee uu yidhi nebigu sal alayh wasalama qofkii waxaan ku ooriyey ninkaasi wuxuu ku helay jannadii wuu ku helay abaalgud